inkastoo ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxii xalay ka dhacay daanta koofureed ee gaalkacyo haddana warar horodhaca ayaa sheegaya in saddex ruux oo wadatay mootobajaaj ay ku qaraxday bartamaha magaalada gaalkacyo waxaana qaraxa kadib goobta loogu tegay laba ruux oo meyd ah halka sida la sheegay mid dhaawacana uu goobta ka baxsaday inta aysan ciidamada goobta gaarin ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug oo goobta gaaray qaraxa kadib ayaa bilaabay howlgallo waxaana ciidanku ay xidheen dad badan kuwa oo qaarkood goobo ganacsi ku lahaa halka qaraxu uu ka dhacay meel aan ka fogeyn guddoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal ayaa ka warbixiyey qaraxii xalay ka dhacay gaalkacyo iyo khasaaraha qaraxa inta uu ku kooban yahay
runtii caawa maray abaaray ahayd fiidka hore inta cashaha la tukan ayaa isdhagarqabayaashii waxay soo maleegeen dhagar ilaahay mahadis waxaa dhagartii ay maleegeen ilaahay ayada uga dhigay dhimbildaba uga dhigay dad wax ma gaarin baabuur bataash ah oo ay saarnaayeen laba nin darawalkii iyo ninkii ka qarxay ayna yaaleen meydkoodii meeshoodii dhagarqabayaashaas oo ugu talagalay inay dad islaamah wax gaarsiiyaan oo muslimiina laakiin ilaahay mahadis allihiina abuurtay ayaa wuxuu waajib uga dhigay dhagartii ay maleegahay ayaga inay ku qaraxdo dadna wax ma gaarin runtii waxaan u mahad celinayaa ciidamada amniga qayb kastoo ay yihiin oo sida dhaqsaha leh ee howlgalka leh ee ay ugu adeegayaan shacabkooda rabaanna inay u badbaadiyaan waa uga mahad celinayaa taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka galmudug qaasin shirdoon cali ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxa meeshaan aad ujeedaan caawa waxaa ku qarxay qaraxyo ay soo maleegayeen dhagarqabayaasha ayagii ayaa ku halligmay meeshaas shacabka soomaaliyeedna ilaahay waa ka badbaadiyey keligood ayaa meeshaas ayaa yaallaa bakhtigoodu yaallaa marka ilaahay baa mahadle waxaanu ilaahay uga mahad celinayaa inaanu qof usan waxba ku gaarsiinin kasoo sheegi doonaa waxyaalaha baaritaanka baaritaanka weli wadnaa hawsha hadda mar dhow ay dhacday marka baaritaanka weli wadnaa wixii faahfaahinoo dambena dib ayaan kasoo sheegi doona
guddoomiye isxal ayaa shacabka gaalkacyo u diray fariin la xiriirta doorkooda ku aadan sugidda amniga shacabka gaalkacyoodna waxaan farayaa laba arrimood oo maasiyadaan u dirayaa midda koowaad waxaa weeye war guryihiinay waxaan ka yimaadeen gurigii aad leedihiin bay ka yimaadeen dhagarqabayaasha ku soo samaysteen haddaad qarsatiin dadkiinnina waa la baabiinayaa idinkuna wallaahi ina ka harayn
qaraxa oo la doonayay in lagu geysto weerar ayaan la ogeyn halka uu ku wajahnaa ha yeeshee madaxweyne qoorqoor ayaa kulan ku lahaa hotel global oo sidaa aan uga fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa maalmo ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo taliyo xigeenka ciidanka booliska soomaaliya jenaraal kaniif kuwa oo gaalkacyo u jooga xalinta xiisad ka dhalatay dilkii shiicali dheere oo lagu dilay magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo